imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay naagtii iyo masduulaagii markaasaa waxaa samada ka muuqatay calaamo weyn taas oo ahayd naag qorraxda huwan oo dayuxuna wuxuu ka hooseeyey cagaheeda madaxana waxaa u saarnaa taaj laba iyo toban xiddigood ah oo uur bay lahayd wayna qaylinaysay iyadoo foolanaysa oo xanuunsanaysa oo doonaysa inay umusho oo haddana samada waxaa ka muuqatay calaamo kale oo bal eeg waxaa la arkay masduulaa weyn oo cas oo wuxuu lahaa toddoba madax iyo toban gees oo madaxyadiisii waxaa u saarnaa toddoba taaj oo dabadiisiina waxay soo jiitay xiddigihii samada saddex meelood oo meel oo waxay ku soo tuurtay dhulka markaasaa masduulaagii wuxuu is-hortaagay naagtii ku dhowayd inay umusho si uu ilmaha uga liqo markay umusho oo waxay umushay ilmo lab kaas oo loo xukumay inuu quruumaha oo dhan ul bir ah ku xukumo oo ilmaheediina waxaa kor loogu qaaday xagga ilaah iyo carshigiisa oo naagtiina waxay u carartay xagga cidlada halkaasoo ilaah iyada ugu diyaariyey meel lagu quudiyo kun iyo laba boqol iyo lixdan maalmood markaasaa samada waxaa ka dhacay dagaal oo miikaa'iil iyo malaa'igihiisii waxay u soo baxeen inay la diriraan masduulaagii oo masduulaagii iyo malaa'igihiisiina way la dirireen kamana ay adkaan meeshoodiina mar dambe samada lagama helin oo masduulaagii weynaa oo ahaa maskii duqa ahaa hoos baa loo soo tuuray kaasoo la yidhaahdo ibliis iyo shayddaan kii dunida oo dhan qiyaaneeyey waxaa isaga lagu soo tuuray dhulka oo malaa'igihiisiina hoos baa loola soo tuuray isaga oo haddana waxaan samada ka maqlay cod weyn oo leh haatan waxaa yimid badbaadadii iyo xooggii iyo boqortooyadii ilaaheenna iyo amarkii masiixiisa maxaa yeelay kii walaalahen dacwayn jiray hoos baa loo tuuray kaasoo iyaga ku dacwayn jiray ilaaheenna hortiisa habeen iyo maalinba oo waxay isagii kaga adkaadeen dhiiggii wanka iyo eraygii markhaati furiddooda oo iyagu naftoodii kalama ay laxa jeclaabin xataa dhimasho haddaba samooyinka iyo kuwa dhex degganow reerreeya waxaase hoogay badda iyo dhulka maxaa yeelay waxaa idiin soo degay ibliiskii oo aad u cadhaysan oo weliba garanaya in wakhtigu ku yar yahay oo masduulaagiina markuu arkay in hoos loogu tuuray xagga dhulka ayuu wuxuu silciyey naagtii ilmaha labdhashay oo waxaa naagtii la siiyey laba baal oo gorgor weyn si ay ugu duusho maskii ilaa meesheedii cidlada ku tiil halkaasoo iyada lagu quudiyo wakhti iyo wakhtiyo iyo wakhti barhkiis oo maskiina wuxuu afkiisa ka tufay oo naagtii ka daba tuuray biyo ah sidii webi si uu durdurku u qaado markaasaa dhulku naagtii caawiyey oo afka kala qaaday oo wuxuu liqay webigii masduulaagu afkiisa ka soo tuuray oo masduulaagii aad buu ugu sii cadhooday naagtii oo wuxuu u soo kacay inuu la diriro farcankeedii kale oo hadhay oo amarrada ilaah xajiya oo ciise u markhaati furo oo wuxuu isku dultaagay camuuddii badda